markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysaa saare cabdixamid
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho kulan ay ku yeesheen xubnaha musharaxiinta ah ee iyagu mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo baxay shirkoodii dhowr qodob oo ay ka mid ahayd in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka xun tahay wixii dhacay sagaal iyo tobankii bishani februaayo mudaharaadyada marka ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto in qodobka labaatanaad ee dastuurka sida uu qabo qof walbaba uu xaq u leeyahay in uu abaabuli karo kana qaybgeli karo banaanbax sidoo kale qodobadaas waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda musharaxiintaba ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa banaanbax nabdoon muddo toban cisho ah gudahood iyada oo la ilaalinayo amniga qodobka afraad ayaa sidoo kale waxa uu ahaa dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda musharaxiintuba waxay isla garteen in dib loo dhigo muddo toban cisho ah mudaharaadyada banaanbaxyada sidoo kaleeta ayaa waxaa lagu sheegay qodobadaasi in banaanbaxa dib uu dhici doono muddo toban cisho ah waxaana la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkaba wadahadaladoodii lasii wado haddaba ujeedada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaa guud ahaanba waxa uu noqon doonaa suuragal ma tahay in dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay isu soo dhoweyso qodobadii shalay qodobadii toddobaadkan ka soo baxay shirkaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah muxudiin cismaan shaatax oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ee muqdisho muxudiin waxa uu ka mid ahaa xubno sidoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay oloola ka waday magaalada muqdisho oo dhinacyadaasi la isugu soo dhoweynayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti iigu yahay anigiiyo dhegeystayaashana su-aalo ayuu uga jawaabi doonaa soo dhowow muxudiin ugu horeyntii
aadaa umaqsan tahay waa dhawa waayahay bal ugu horeyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal ayaa ka qaybgeli doona inta aysan dhegeystayaasha u gudbin haddaan ku weydiiyo qodobadan aan hadda akhriyey aragti ahaan sidaad u aragtaa ma kula tahay inay hirgeli karaan runtii waxa aada oo wadadiilo u leh ama aada aan usoo dhaweynay maadaana bashareedka waxa ay tahay bal in lawada hadlo oo wadahadal laga yeesho waxyaabaha lagu kala duwan yahay ama aragtida iyo shuruucda dalka degsan si loo loogu dhaqmaayo si loo hergelinayo qofka si loo ilaalinayo horta muhiimada ugu weyneyd oon an aniga aan aada ugu fiirin waxay ahayd in wadahadalkaasito iyo nidaamka noocaas oo kale in waxyaabaha lagu kaldiga laga wada hadla ay bilaabaan wax kastana lagu xaliyo wadahadal marka arrimaha hadda lagu heshiiyey runtii waxaan aaminsanahay dirdaba hadda qodobadii qodobka midaa galay oo banaanbixii dib loo dhigi waxaan aada ugu dhiirinaynaa dhinacyada heshiiska gaaray in la hirgeliyo wixii lagu heshiiyey waxayna daawo u tahay ama furo u tahay heshiisyada dambe oo la geli doono iyo is-aaminaada la raadinayo oo ah in wadashaqeynta qeybaha ay quseyso doorashooyinkan ay ka wada shaqeynayaan ama ay hirgelinayaan doorashooyin dalka ka hagaago marka waxaan isleeyahay dhinaca musharaxiinta waa qodobadii ugu heshiiyey inay baajiyaan way baajiyeen qodobkii oo ulahaayeen dastuuriga ahaa inay banaanbaxaan iyagoo fiirinayo waxyaabaha in dawladda ay ka qabto maaragta ogolaanaysana inay wada shaqeeyaan marka waxay la tahay dhinaca kalena waxaan ka rajeyneynaa inay wadahadalada sii socdaan wixii dhacayna ay ahaayeen wax runtii xadgudub ku ahaa arrimaha bani aadamnimada guddiga loo saarana baaritaankooda iyo in la baaro waxa aada usoo dhaweyneyna waayo waana wax muhiima waajib ah marka waxaa isleeyahay inay hagaagi doonaanaan rajo ka qabnaa maadaama wadahadal
midooda musharaxiinta dabcan ha midooda musharaxiinta waa siyaasiyiin kala duwan qaarkood kala afkaara ahaa wax yar hadda ka hor hadda dana unbaa isu keena ayaga laftirkooda umaysa dhameen xubnaha ka maqnaa shirka intii uu socday dabcan ra-iisul wasaarihii horeetoo kaleeto wuu ka maqnaa marka ma kula tahay in ayaga xataa isku mowqif ay ka qaadan karaan waxaa khilaafkan la kula weyn maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland madaxweyneyaashooda marka ayaga laftirkooda ma la hirgelin doonaan oo dhinac walbaba sidii la rabay qayb ma uga noqon karaan heshiiska
runtii arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray todoba iyo tobankii sebtember kaa oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowlad federaalka hogaamiyaashooda runtiina maadaama oo heshiiskaas u ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid wax walba oo la xiriira doorashooyinka horta in laga wada hadlo waa muhiim waana waxaan soo daweyneyna oo mar kastaba ay tahay wadahadal in lagu dhameeyo tan ah musharixiinta qaabkay ugu qeyb galeen kolley de iyaga qaabkii usoo wada qeyb galeen annaga waxaan ka fiirineynaa arrinka ah xuquuqda u lahaayeen inay banaanbaxaan oo dastuurka majaafuu ogolaanayo shirada ogolaanayo oo dawladdana ay konsiinka muujinayso in afgarad laga gaaro haddii musharixiinta qof matalay haddii koox matalay haddii iyo dad badan matalayaanba muhiimadda annaga hadda aan fiirineyna waxa ay tahay in qodobkii dastuuriga ahaa dowladdana konsiin ka muujiso xaaladaha jira darteed afgarad laga gaaray haddana in doorasho in banaanbixi la qabto lagu heshiiyo wat waxaan aaminsanahay inay dhammaan musharixiinta dhinac ay soo wada dhawo doonaan wixii markaas hadda lagu heshiiyo oo aas-aas u ahaa hirgelinta iyo doorista xuquuqda wuxuu wadaniga ah uu siinayo Waay.
gaarka ah waa tahay saan horey u sheegay barnaamijkan waxaa qayb ka ah dhegaystayaal ayaguna ka qayb qaata barnaamijka Een, midka ugu horeeya haddaan ku bilaabo soo dhowow walaalo magacaaga halka aad joogtid iyo aragtidaada iyo su-aashaada haddaad nala wadaagi kartid
bismilah magacayga liibanka kari ee jooga muqdisho gamaashada guddoomiyaha hudin iyo sahere cabdi axmed iyo dhammaan sooceeda salamaya waa kaa inta qaadanahay kadib waxaan rabaa inaan soo koobo su-aala weydiina su-aasha qaalkan waxa waaye sidaan ognahay midowda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda midbay soo taagnaay murankooda oo arrimaha doorashooyinka la xiriira marka markii la fiir shaqadii kasoo baxdana dabcan wax yar wax koobana ku qornaa marka qodobadii laisku hayay oo inta badan aadka u muuqday sida guddiga doorashooyinka arrinta gobolka gedo iyo sidoo kale inay musharaxiinta qeyb ka noqdaan kidi socodka ama qaabka loo dejinayo heshiiska doorashooyinka ay ka qeyb galaan kulamada siyaasadeed ee magaalooyinka ka dhacaya intaba kuma jira marka sidee loo dhigi karaa waa la heshiiyey iyadoo qodobada ugu waaweynaay oo laisku hayo aan laga wada hadlin oo oo- oo dabcan qodobadii ugu ugu muuqaalka weynaay oo la arkayay aan laga wada hadlin marka su-aasha kaas ayaan geelaha waa tahay shaatax
aad aa umahadsan tahay waa waa wax meesha ku jira arrinta aad ka hadlaysid laakiin marka aad fiirisid heshiiska dhowr qodob ku koobnaa waxaa ku jira qodob dhaxaayo in wadahadalada ay sii socdaan marka waxaan isleeyahay waxyaabaha dhiman oo u baahan in laga hadlo oo lagu kala duwan yahay waxaa aaminsanahay haddii oo aan dhiirigelinayna in la hirgeliyo wadahadalada inay sii socdaan sida ay ku heshiiyeenba taas ayaan isleeyahay dhinaca kale markaad ka fiiriso arrinka ugu muhiimsanaa oo shirig shirka shalay ee keenay in la kulmo laga wada hadlo waxay ahayd arrinta la xiriirta banaanbaxa oo ay eh, musharixiinta en, ku muujinayeen dareenkooda ku aadan shakiga ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka si ay ku dhici doonaan iyo sida ay noqonayaan waana tan hadda eh, eh, laga he- eh, laga heshiiyey in oo, eh, banaanbaxaasi si wada jir ah loo wada qabto ammaankiisana la wada ilaaliyo En, tan ugu muhiimsanna taas ayay ahayd markaad ka hadasho arrimaha kale oo doorashooyinka la xiriiro runtii waxaa door weyn ku lahaa oo heshiiska doorashadan ee lagu dhaqangelinayo wada seexday en, dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waana midka hadda aan isleenahay eh, isagana waxaa muhiim ah in caqabadaha hortaagan wadahadal fiican laga yeesho waxaan ogsoonaa in shirka beerdhabo guddigii farsamada ahaa wax kusoo heshiiyeen Mhm.
inkastoo eh, haddana waxyaabo badan oo kala eh, dhaceen oo saameyn ku yeelan kara eh, doorashooyinka haddana waxaa war kasta oo furan oo banaan oo aan qabnaa mar haddii nidaamka doorashada uu ku timid heshiis wadahadal ah in wadahadalkaas lagu dhameeyo wax kasta ilaa doorashooyinka laga hirgelinayo in wadahadalada ay socdaan ay Waad.
socdaan furan oo aan marna bas aan lumin inuu hayo dhegaystayaashaan dib ugu noqonayaa dhegaystaha xiga oo jooga nairobi soo dhowo walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid
magaceygii waa cabdisataar xasan cali waxaan idinkala soo hadlaya magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed daneyneysa doorashada soomaaliya fikirkay ku aadan heshiiskan ay wada gaareen shalayto midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu ila egyahay saadaashaydii face one wejigii ugu horeeyay inuu yahay oo loo baahan yahay heshiisyo kale oo labo iyo saddex ah sidii aan horey uga baranay wadahadaladii dawladda federaalka ee la gashay dawlad goboleedyada oo kow labo saddex aan waxba ka suurtagelin marka waxaan filayaa kuwaana waa lala wadi doonaa waxay geli doonaan maaweeliskii iyo waxay geli doonaan wakti dhumiskii iyo mar walbana muujad cusub oo looga hadlayo doorashada soomaaliya ayaa furmaysa marna madaxweynaha furaa marna ra-isul wasaaraha furaa marna international communityga furaaya marka saddex koox oo wada ka wada shaqeynaysa doorashada soomaaliya aan awoodahoodii hal meel hal meel maaragtay isla maraynin waayo marba olaa wax soo tuwiid garayn waayo maxaa adiga rajo xumada intaas leeg aada uga muujinaysaa haddii hadda durbaba dhinacyada maamul goboleedyada ay soo dhoweeyeen haddii dowladda ay soo dhoweysay haddii midooda musharaxiinta lala kulmay ay soo dhoweeyeen bilow fiican oo barbilow berito wax qiimo le keeni kara sooma noqon karto oo doorasho in la qabto abuuri karto dee rajo xumada iyo walwalka aan muujinayo wuxuu yahay musharaxiintii madaxweynaha soomaaliya midooda musharaxiinta marka hore waxay ku socdeen bilowgii dardar bay ku socdeen waxay waxay gacanna waxay ku haysteen boor ay madaxweynaha soomaaliya waktigiisii sideedda bishii february two thousand twenty ku ekaa ay ku maaragtay dhaliilaayeen gacanna waxay ku wateen calanka soomaaliya taas ayay ila ahayd adiga dimuqraadiyaddii iyo xuriyaddii iyo maaragtay raa'yigii soomaaliya inuu soo kobcayo oo from zero kasoo ballaabanayo marka wixii yaa dimuqraadiyadyaa la deniyey dadkii oo xuquuqdooda raadsanayay iyo musharaxiintii la kala gooyay muujad kaloo siyaasadeed oo jaranjar ah ayaa hadda la fuulay oo oo lasii fuuli doono iska sii soconayso waya waad mahadsantaha aad baad umahadsantaha waxaa laga yaabaa dad badan inay aragtidaada qabaan dad badanna ayba la yaabi karaan aad baad umahadsan tahay fikraddaada oo kugu tixgelinayna aadaa umahadsantihi v o a waa hagaag muxudiin sida aad maqlaysidba dadka shacabka dad badan oo ka mida wareer ayay ka muujinayaan siyaasadda soomaaliya gaar ahaana arrinta doorashada iyo dhinacyadan iska soo horjeeda dabcan dadka qaarkood xataa waxay u nisbeenayaan hanaanka federaalka soomaaliya ee qaadatay oo xilliyada qaarkood dadka ay dhahaan wuxuu abuuray carqalado dhinacyo awoodeed oo iska soo horjeeda ama hanaankii dowladnimo ee soomaaliya sidii ay macno ku sameyn lahayd si ka duwan ayaa loo raacay marka maxay kula tahay in laga ambaqaado haatan qodobada iyo heshiiskaas la hirgeliyay oo soconaya waa run horta dadku waa kala fikra duwan yihiin soomaalina waan aada u kala aadsi duwan tahay marka laga hadlay arrimahan dhismaha dowladnimada iyo hanaankeeda waana wax waxa keeni karana waxa ay tahay soomaaliya dowladnimadeeda waa dowlad dhismaysa oo marba mar ka dambeeya in wax lagu kordhiyo u baahan maaha dawlad dhisan oo la maamulayo marka mar haddii ay tahay dawlad la dhisayo oo dalka uu kasoo kabanayo dagaalo waa mid marnaa ku faa marnaa kacaayo waxa keliya u baahan waxa ay tahay in dadku ay wada aaminaan in processkaas socdo oo qof walbaba wuxuu gacan ka geysan karo uu ku geysto arrinka ah heshiiskii hadda shalay dhacay waxay la tahay waa uu ka duwan yahay heshiiskii hogaamiyaasha ay siyaalaha arrimaha doorashooyinka ahaa bisabray one iyo two waxyaaba ka duwaya waxay tahay wax hadda laisku hayo qodob dastuuri ayuu ahaa oo u fasaxayay xuquuqda ay u leeyihiin musharaxiinta banaanbaxaan keliya waxa ay ahayd laisku fahmi laisku fahmi waay waxay ahayd arrinka ah xaaladda dalka uu maanta u marayo haddii marka arrinkaas laga heshiiyo oo laga gaaray in guddi loo sameeyo kana wada shaqeeyaan waxay la tahay waxa baaji karo inay yihiin wax aan hadda meesha oolin wat dhegaystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa bal fursadahaasaan mar kale usiiya dhegaysto kale soo dhow walaal magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxa aad qabto
magacayga waa mahad maxamed joogo magaalada karaaji wadanka bakistan aragtideyda haddaan ku biiriyo aniga su-aal ma qabo laakiin waxaan oran lahaa dowladda federaalka soomaaliya heshiiskay la gaashinay nimanka mucaaradka ah waxaan umalaynayaa inay kaga tallaabayso maadaama raggani ay samaysan sharciyad ay ku golo imaadaan waa un mataqaanaay waxay u waxay uga tallaabaysaa qalalaasihii abuureen ayay uga gudbaysaa sababtoo ah ma jiro sharciyad ay u haystaan in markii agreementkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay la galeen mataqaanay dowladda federaalka soomaaliya waxaa saxiixay nimankan maamul goboleedyada marka ayaga fursad u banaan oo ay oo ay ku galo imaadaan ma jiraan waxa kaliya u banaan waxay tahay inay fawdo abuuraan fawdadiina dowladda soomaaliya waxay samaysay inay mataqaana waaqica ule ay la dhiilgarayso ee ma jirto mataqaana fursad kaleeto oo ay ay ay ay ka abuuran karaan jadwalka ay ku darsan karaan markaan aragtideeda waxa waaye dowladda soomaaliya unbaa waktigun bay la dhiilgaraysa ee maaha wax mataqaana fursad kaleeto ama wax kaleeto oo mucaaradka faa'ido usoo faa'iiday waadna mahadsantihi assalaamu calaykum
waa hagaag dhegeystahaasi maxaad raacin lahayd hadalkiisa
degeystahaas horta aada u mahadsan yahay fikirkiisa runtii arrintan ah is-aamin darada iyo kalsooni darada iyo shakiga badan waa arrin aada mar kastoo saameyn ugu leh siyaasadda soomaaliya iyo geedi socodka soomaaliya maxaa yeelay waa maray dadku dhibaat dagaalo dheera lasoo maray oo dadkii saaminaaddoodii nakuusisay waa maray dadka siyaasiyiinta mararka qaarkood waxay advantage ka qaataan saamin daradaas oo maaragta ay isticmaalaan iyagoo lala xisaabtamen marka horta inuu saas u fikiro aniga waan soo dhaweynaa lakin waxaan leeyahay kani waa ka duwan yahay oo maaha maaragta mid ay ay dawladdu si easy ah ay ugu bixi karto balamada ay gashay maxaa yeelay waxa la isku yahay qodob dastuuri ayuu ahaa saan hore u sheegay marka mar walbabana in in hirgeliyo sida uu qodob dastuurka iyadoo la ilaalinayo xaaladaha ka dhalan karo waa wax mataqaanaa waajib waana wixii shalay laga heshiiyey marka waxaan is leeyahay arrinkaas shakigan faraha badan oo dadka muujinayaan in in la yareeyo oo runtii loo fikiro in waxa ay sidii loo heshiiye ay u hagaagi doonaan lala dhiirigeliyo qeybihii ku heshiiyey arrintaas inay jiiskaas uu dhaqan galo ama uu hil galo aaday muhiim u tahay laakiin shakiga noocaas oo kalea dad badan oo soomaali ayuu ku jira waxaana keenaya saamidalo badan oo dalka ka jirta iyo xaalado badan oo dalka soo maray oo dadka saameyn ku yeela waata dhegeysto kale ayaan asnaa haddana qadka siinayaa fursadda soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid aragti iyo su-aal
sahra waa mahadsan tahay magacii waa cabdiqaadir maxamuud ku magac dheer cabdiqaadir soomaali joogo waddanka germany waa salaamaa martida barnaamijkani su-aasha a qabo oo weydiin lahaa waxay tahay maadaama shalay toole ay dowladdu la shirtay musharaxiinta mucaaradka ee magaalada muqdisho joogay fursad fursad ma mudan tahay in la siiyo musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada iyo culamo diinka maadaama ay waktigii doorashada ay dowladda ay inay qabato u madax banaaneed la dhaafay si loo helo xal waaro oo doorasho aan dib u dhac keenin loo wada gali lahaa sidee tahay su-aashaas shaatax
waa mahadsan tahay su-aashaas horta waa su-aal meesha ku jirta annaga haddaana bulshada rayidka dhowr mar ku celcelinay in wadahadalada udhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka ay mar kasta u baahan yihiin in goobjoogayaal saddexaad ay joogaan oo oo saameyn ku leh arrimahan doorashooyinka si waxyaabaha lagu heshiiyo ama laisku afgarto ee u noqdaan wax markaas laga markaati kaco isla markaana dadweynaha soomaaliyeed sida ugu haboon la gaarsiiyo annaga haddaana bulshada rayidka waxaa aada u danayneyna inaan goobjoog ka ahaana sababta u weyn waxay ahayd waa marka ugu horeysa inaan nahay dad dhexaad ah oo wax ka sheegi karo wixii lagu heshiiyey ciddii ku xadgudubta marka labaad waxaan aada u danayneyna inaan bulshada soomaaliyeed aan ku xirno nidaamka doorashooyinka habso habka u socdaan si ay qeyb ugu noqdaan talana ugu yeeshaan annagoo ku hadleyna mustaqbalcooda aan taladooda gaarsiino codkooda aan ku biirino shirarka noocaas oo kale waxyaabahaas araa aada u danayneyna marka waa run waxaan is leeyahay shirka wadahadalada aad bay u cakirnaadeen kii samareed afar runtii dadka dadka badan aada ugu qalbi jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa mid rajo badan laga qabay in uu aan sidii hore ee maaragta fushil kusoo dhamaadan waata runtii wax aada walow loo wadageliye waaye waxaan isleeyahay marka shirkii ay isugu imaanayaan qabeeda dowladda federaalka in geedgeedyaal ay ka ahaadaan faamiliyada
siyaasad aaday muhiim u tahay Mhm.
maxaa yeelay waxay xoojinaysaa shirka waxay kaloo xoojinaysaa in mas-uuliyiinta la wada wadaago oo ay dhaqdo mas-uuliyiin ee la wada qaado oo doorashooyinkan ay ku dhacaan si nabdoon Waata.
xaas xasiloodkaasayda abuura waayahay waxaa jirta in adinka n ka urur bulsho rayid ahaan ah xataa dadaalo wadeen n beesha caalamku aada ayay uga muujisay walaac oo waxay dhaheen waa ku wareersannahay ee dhinacyada siyaasadda soomaaliya n wixii ugu dambeeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobe arrimaha soomaaliya ee uu soo twiid gareeyo on xasuusto daraato sidoo kaleeto n marka n xaaladahan dhinac kasta markaad ka fiirisay waxaad sheegtay haatan in n n suuragal ay tahay in kulankan hadda ay qaateen dhinacyada uu noqdo mid dhabaha u xaaro in la isu wada yimaado oo oo hal meel micnaha go-aan lagu wada gaaro ama ama doorashada xataa inay dhici karto oo dhinacyada ay aragti ka wada qaataan marka ma cid kalea riixaysay mase n dhinaca dowladda ayay ka timid arrintan
runtii wuxuu ahaa kulan ay kasoo shaqeeyeen dad eh, soomaaliyeed oo siyaasiyiin u badan runtii annaga daana bulshada reedkani wanaabixi hore lagu dhawaaqayna waa waan ka shaqeynayna sidii uu ugu dhici lahaa si madoon ama ama dib ugu dhici lahaa ama si madoon u dhici lahaa kan hadda maaragta eh, waxaan isagana aan xooga saarnay inta rugta ku leh ama inta ka shaqeynaysa inaan aan baawar gareeno oo aan ku xoojin inuu hadal adeeso annaga taa ka guuleyn waxaan aada eh, kulamo ula yeelanay Eh, madaxweynaha gal eh, hirshabeelle eh, gobol-tooraha waa la yeelanay odayaasha dhaqankaan la yeelanay intaa waxaan riixaynay in maaragta uu noqdo eh, midkaan mid eh, lagu heshiiyo si nabdoonna haddii uu dhacayo banaan baxna u dhaco waata marka muhiimadda waxay ahayd inay dad soomaali ay ka shaqeynayaan oo siyaasiyiin ah oo runtii aan dhihi karo dadka u badan siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanadan galmudug iyo shabeelle iyo gobolkan banaadir inay ay ku lahaayeen mhm Een, laakiin aniga waxaan ka fiirinaynaa eh, wixii shirka kasoo baxay iyo in las ogolaado in la wada muhiimaduu lahaa sax Mm.
sax waayo aad ba Saasaa waxay ahayd wax aad woosta lala xiriiro waayo aad ayaan kaaga mahad celinayna waktigaaga waad mahadsan tahay waa mahadsan kaasi waxa uu ahaa muxudiin cismaan shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayuunu marti iigu ahaa oo aan ku eegaynay waxaa ka hirgeli karo qodobadii lixda ahaa ee kasoo baxay kadib markii ay toddobaadkan yeesheen kulan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo sidoo kaleeto midooda musharaxiinta mucaaradka ah kuwaasi oo kulankooda qodobadii kasoo baxay ee lixda ahaa lagu heshiiyey in horey looga sii ambaqaado doorashada habkii loogu diyaargaroobi lahaa haddaba qodobkeenna waxa uu ahaa hirgelinta heshiiskaasi ma keeni karaa isfaham dhinacyada iyo in doorashada la ambaqaado barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha ka qayb gala iyo martidaba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo